دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar qaraxa oo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho tiro carruur ah ayaa ku dhimatay dab xoogan oo ka kacay guri ku yaala degmada wajaale ee waqooyiga soomaaliya xog dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa haweeney ninkeeda oo ah askari ka tirsan dowladda federaalka ku gubtay magaalada muqdisho wargeyska faallooda arrimaha afrika ayaa sheegay in hub culus iyo qalab militari oo qiimahoodu yahay malaayiin dollar ay mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen dagaalkii caad nadwo cilmiyeed ay ka soo qayb galeen dad badan ayaa lagu qabtay masjid ku yaala degmada jamaam ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerar qarax ah oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday fariisan askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qarxaas ka soo gaaray khasaare nafeed ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa ayaa ku naf waayay qaraxa ciidamadan qaraxa lagula beegsaday tabeelaha sheekh ibraahim ayaa si gaar kaga tirsanaa ciidamada la dagaalanka xijaabka sharciga ah ee dumarka tiro carruur ah ayaa ku dhimantay dab xoogan oo ka kacay guri ku yaala degmada wajaale ee waqooyiga soomaaliya cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka waramaya dabkan ka kacay degmada wajaale ee waqooyiga soomaaliya ayaa la sheegay in uu geystay khasaare kala duwan taas oo galaaftay dadkii deganaa guriga uu dabka ka kacay warbaahinta ka howlgasha degmadaas ayaa sheegtay in uu dabkan galaaftay nolosha ku dhowaad saddex ruux oo carruur ah iyo habaryartooda sidoo kale waxaa la sheegay in guriga dabka ka kacay uu gebi ahaanba uu halkaasi ku basbeelay laakiin dabka kumuusan sii fidin meelo kale maadaama ay usoo gurmadeen dadkii ku sugnaa degmadaasi waxaa soo laablaabtay dabka ka kaca meelaha ganacsiga iyo guryaha la degan yahayba iyadoona sababta mararka qaar korontada iyo waxyaabaha keeni kara dabka si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay dabka ka kaca xaafadaha isku raranka ah kuwaas oo u badan magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhowdhow askari ka tirsan ciidanka sirdoonka dowladda federaalka ah ayaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax faahfaahino ayaa laga helayaa askari dharcad oo lagu dilay habeen hore magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshid ee gobolka banaadir askariga dharcadka ee la dilay ayaa la dhashay yaasiin cabdulaahi fere oo ah taliyihii hore ee nabad sugidda dowladda federaalka haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka sida aan wararku ku helnay koox ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeeyeen dilka wiilka la dhashay yaasiin farey laguna magacaabo cabdi cabdulaahi maxamuud oo isna ka tirsanaa ciidanka dharcadka enisa dilkan ayaana dhacay habeen hore saqdii dhexe xilli dadka badi hurdayeen ka gadaal markii uu dhacay dilkan ayaa waxaa goobta soo gaaray ciidamo kale oo ka tirsanaa sirdoonka nisa kuwaas oo bilaabay baaritaano ku aadan dilkan waxaana wararka aan helnay sheegayaan in la xiray askarta ka tirsan nabad sugidda oo lagu tuhmayo in dilkan ay ka dambeeyeen qoyska wiilka la dilay ayaana dalbaday in la caddeeyo cidda ka dambeysay dilka wiilkooda ka hor inta aan la duugin si kastaba isdilka dhexdooda ayaa caadi ka allaamaha kala duwan ee dowladda federaalka kuwaas oo marka laga soo gudbo isdilka dhexdooda ay dhib daran ku hayaan dadka shacabka ee ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho iyagoona soo dariyey waayadan dhaqan xumo baahsan ay kula dhaqmayaan dumarka muslimaadka xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya haweeney ninkeeda oo ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka ku gubtay magaalada muqdisho waxaa ka warramaya mubaarag cumar
faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dhacdo kale oo ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynile kadib markii haweeney ka mid ah dadka deegaanka ee dab qabasiisay seegeeda wararka ayaa sheegaya in ninkii la gubay uu ahaa askari ka tirsanaa dowladda federaalk isla markaana uu soo gaaray dhaawac halis ah kadib markii ay falkaasi kula kacday xaaskiisa oo ay isku dhaceen kaas oo khilaaf soo kala dhex galay sawirro laga soo qaaday askariga ayaa muujinaya waxyeelo xoogan oo kasoo gaaray dabka waxaa isi soo taraya dhacdooyinka ugubka ah oo kusoo badanaya meelaha ay dowladda federaalka ka taliso dhowaan ayay ahayd markii degmada dharkinley ee magaalada muqdisho lagu gubay haweeney uur leh kaas oo uu dhibaatada u geystay seygeeda isla maalinkii labaad dhacdo kale waxay ka dhacday degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose kadib nin ka mid ah dadka deegaanka uu ku gowracay xaaskiisa oo xaamilo ahayd wargeyska faallooda arrimaha afrika ayaa sheegay in hub culus iyo qalab milatari oo qiimahoodu yahay malaayiin dollar ay mujaahidiinta al-shabaab ku qabsadeen dagaalkii caad maxamed cali ayaa ka waramaya haashim hoon obserfer oo ah wargeys ka faallooda arrimaha qaaradda afrika ayaa warbixin ka qoray muuqaal dhowaan uu baahiyey kanaalka alkataa'ib al ikhbaariya kaasoo lagu soo bandhigayo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo furteen dagaalkii weynaa ee caad qoraaga warbixinta waxa uu muuqaalkii alkataa'ib ku tilmaamay inuu ahaa muuqaal uu la qaban dhacyoonayo jirka bannaankana soo dhigaya raadadkii ka dhashay howlgalkii dhiiranaantu ka muuqatay ee dagaalyahanada xarakada al-shabaab ku qaadeen afar iyo labaatankii janawari deegaanka cad ee gobolka mudug sida warbixintu tilmaamayso waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa xajmiga uu la ekaa weerarka cagmarinta ahaa iyadoona ay soo bandhigayso al-shabaab hub ku fadhiya malaayiin dollar oo ay kula wareegtay weerarka kaasoo ay ku qaaday guutooyin ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee soomaalida iyo maleeshiyaadka la shaqeeya horn observer waxa uu tilmaamayaa in waxa la yaabka iyo ama kaaga leh ay tahay in hubka ay al-shabaab kula wareegeen dagaalkii caad muuqaalkana lagu soo bandhigayo ay ka mid yihiin hub casri ah oo dhowaan dowladda maraykanka ay ku wareejisay ciidamada danab oo ah askar ay tababarkooda iyo maalgelintooduba leedahay dowladda maraykanka baalotooyinka r b g-ga hubiyayaasha noocyadooda kala duwan beeke-emyada randoori u dhaco qorayaasha boobayaasha ah madaafiicda qorayaasha jitari oo ay dhowaan ku deeqday dowladda turkiga iyo rasaas tirabeel ah ayay dagaalyahanada al-shabaab kusoo bandhigeen mandiqad furan oo baadiye ah ayaa lagu yidhi warbixinta cusub ee uu daabacay wargeyska hon obserfer ee ka faallooda arrimaha afrika mid ka mid a maxaabiista lagu soo bandhigay muuqaalka ay baahisay al-kataa'ib laguna qabtay dagaalkii caad waxa ay warbixintu tilmaamaysaa inuu ka markhaati kacay inuu tababar ciidan kasoo qaatay xerada turkisom ee magaalada muqdisho waxa uu weerarkii caad soo bandhigayaa dhoolatuska ay sameeyeen xoogaga dhiiranaantu ka muuqato ee al-shabaab tani oo dhalinaysa su-aalo la iska weydiinayo heerka waxtarka mashruuca la dagaalanka argagixisada ee mandiqada ayuu leeyahay hon observer inkastoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sheegtay in dagaalkii caad ee safmareenka ahaa ay ku dishay in ka badan laba boqol oo askari haddana websayteka warbixinta qoray oo soo xiganaya saraakiil amni oo diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi lagu dilay boqol iyo sagaashan askari oo ku sugnaa ugu yaraan afar saldhig oo ku yiilay deegaanka weerarkii aroornimo ee aadka u cuslaa ayaa ku bilowday xookugal waxaana xigay in rasaas culus ay ridaan dagaalyahanada al-shabaab waxa cabsida beeraya ayaana ah in guutooyinka naftood hurayaasha ay qeyb ka yihiin istaraatiijiyadda adag ee dagaalyahanada hubaysan ayuu leeyahay mowqica hon obserfer ee qoray warbixinta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalk ayuu websaytku ku tilmaamay inay ka gaabsadeen bixinta wax macluumaad ah oo ku aadan weerarkii caad taasoo dhalinaysa su-aalo hor leh oo ku aadan xaqiiqada waxa halkaasi ka dhacay in laga hortago naftood hurayaasha lana hor istaago gawaarida ay wataan inay kasoo gudbaan difaacyada ayaa ah taxadiga ugu weyn ee ku horgudboon ciidamada soomaalida ee ku sugan deegaanada furan ee baadiyaha ah ayay leeyihiin saraakiil la hadlay webka ugu dambeyntii waxaa warbixinta lagu daabacay wargeeska hon obserfer ay soo hadal qaadaysaa qaraarkii dabayaaqadii sanadkii hore ee labakunsaddexiyolabaatanka kasoo baxay golaha ammaanka kaasoo cunuqabataynta hubka looga qaaday soomaaliya taakulada milatari ee uu reer galbeedku siinayo dowladda federaalka ee uu dilowday musuq maasuqa ayaana la iska weydiinayaa su-aalo la xiriira heerka waxtar ee ay leeyihiin taakuladaas nadwo cilmiyeed ay kasoo qaybgaleen dad badan ayaa lagu qabtay masjid ku yaala degmada jamaam ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan badar nadwadani oo lagu qabtay masjid ku yaala degmada jamaam ee walaayada jubbooyinka ayaa waxaa ka soo qaybgalay dad badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaasi sheekh cabdulweli muude oo ka mid ah culimmada ka qaybgashay nadwada ayaa soo jeediyey muxaadare ciwaankeedu yahay alaa ina nasrullaahi qariib sheekha ayaa ku dheeraaday isdultaaga nasriga allah sheekh cabdiweli ayaa wuxuu sidoo kale ka hadlay guulihii ugu dembeeyey ay gaareen mujaahidiinta iyo siday ugu farxeen muslimiinta
mudug waa aragteen wixii ka dhacay waxaa u dambeeyey magaaladii weyneed ee caad iclaanka alkataa'ib hadda ay soo bandhigeen iyo walaalaha alfurqaan dadka muslimiinta in badan indhahooda ay ku qabowsadeen cadowgii ilaahay ayagoo aad u fara badan dhowr dhufaysna waa ku lahaayeen baktigii hadda ka dhacay meesha la yidhaha coos weyne oo fasharid bihi man khalfahum ay ka dhacday wax ka badan baa meesha ka dhacay oo hubkoodii ugu faraha badnaa wax la gubay iyo wax ilaahay mujaahidiinta uu makiniya bay noqdeen allaahu akbar soo nicmo weyni badan maa nasriga marka shaki kuma jiro haddii asbaabta annaga nagala helo ilaahay inuu noo gargaarayo nasrina uuna siinayo waxauu markaan sheekha eegayaa waxyaabaha lagu gaaro nasriga allah dadka muslimiinta marka haddii cadowga ilaahay alla uu noogu ballan qaaday inuu guul naga siinayo muxaqaqna uu yahay qofka mu'minka ah hadduu la yimaado asbaabtii nasriga lagu heli lahaa in ilaahay guusha uu siinayo mafaatiixda ama furayaasha ilaahay nasriga uu nagu siinayo yaan wax yar dul marahaya miftaaxa ugu horreeya waxaa lagu tilmaamaa ilaahay keligii in la waxido in la rumeeyo taasna inay waajib ku tahay qofka inuu ogaado iimaanka inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad aaniyan taxqiiqu kelimatu tawxiid mafaatiixu nasri waxaa ka mida in la xaqiijiyo laa ilaaha ila allah waxaa ka mida mafaatiixu nasri ka mida ikhlaasu alcamalu lilah camalka ilaahay inaan u saafi garayno oo ikhlaas iyo ilaahay dartii aan ula jeedno labada shardi ee camalka lagu aqbalaa alkhlaasu walmutaabaca weeye in aan camalka ilaahay dartii u samayn iyo inaan nebi maxamed uga dayanna calayhi salaatu wasalaam mafaatiixda waxaa ka mid ah iqaamatu salaawaat salaadaha shanta ah oo la oogo asalawaat alkhamsa oo lala yimaado ama la oogo furayaashii bay ka mid tahay mafaatiixu nasri waxaa kaloo ka mid ah alinaabatu walistislaamu in la noqdo ilaahayna laysu dhiibo waxaa kaloo mafaatiixu nasri ka mida attawakul tawakulka ilaahay la tala saarto oo cidaan eebba ahayn aanan la milicsanin oo ilaahay aan cuskanno ilaahay waa noogu gargaarayaa jalla wacala mafaatiixu nasri waxaa ka mida taqwa allaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si dardalle uga soconaya muxaadaraadka iyo nadwooyinka lagu taxriidinayo dadka muslimiinta ee ku sugan wilaayaadka
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa